waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiin meel kastood joogtaan waa galab talaada ah bisha agosta waa labaatan iyo toddoba sannadka labada kun labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa maxamed madar wararka maanta waxaa ka mid a maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in wadaxaajoodkii u dhexeeyey ururka xamaas ee falastiin iyo israa'iil in ayna weli burburin oo ay sii socdaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magacaabay la taliyihiisa dhanka ciidamada qalabka sida maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in wadaxaajoodkii qaahiro ka socday ee loogu doonayay in xabad istaajin khaza lagaga sameeyo iyo sidoo kale lagagana heshiiyana maxaabiistu inaynan weli burburin sida wararka qaarkood ee soo baxay ay sheegayaan ayay dhaheen afhayeenka arrimaha amniga maraykanka john kerby ayaa sheegay wadaxaajoodku inay sii soconayaan marka la eega arrimo xadidan oo ay ka mid tahay isdhaafsiga maxaabiista ay xamaas hayso iyo sidoo kaleete maxaabiista israa'iil ay hayse ee reer falastiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay sarreeyagaas cabdulaahi gaafow maxamuud in uu noqdo la taliyaha arrimaha ciidamada qalabka sida ee madaxweynaha sarreeyagaas cabdulaahi gaafow maxamuud ayaa isagu khibrad durugsan u leh arrimaha amniga isagoo horay u soo qabtay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kaleetana socdaalka iyo jinsiyadaha diyaaradda singabore airline ayaa noqon doonta diyaaraddii ugu horreysay ee caalami ah oo ka howlgali doonta garoonka western sydney ee la furi doono sannada labadakunlabaataniyo kuwantaas ayaa waxay horay u ballanqaaday iyadu inay ka shaqaynayso garoonkaasi diyaaradaha ee la filayo in la furo sannadka labadakunlabaataniyo ilaa toban milyan oo rakaaba ayaa ka safri doona garoonkaasi sannad walba kaasoo la filayo in uu shaqayn doono afar iyo labaatankii saacba ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in garoonku uu sare u qaadi doono shaqaalaha galbeedka sydney shirkadda kooliska ee subermarketka weyn iskale ayaa waxa ay ku baaqday in ay kor u kaceen iibsiyadeeda ku saabsanaa dhanka onlineka boqolkiiba soddon iyadoo shirkaddu ay ku magacowday arrintaasi inay keentay waxyaabo badan oo ay ka beddeshay arrimaha onlineka oo ay u fududaysay dadka iyagu macaamiisha ah waxayna shaaca ka qaaday in saddex dhibic toddoba ay kor u qaaday waxyaabaha lagaga iibsanayo dhanka onlineka iyadoo konton iyo saddex wiig ay arrintaasi socotay arrintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay inay kor uga kacday sanadkii na soo dhaafay ee sanad maaliyadeedka labada kun labaatan iyo labada iyo labada kun labaatan iyo saddexda oo heerka iibsiga arrimaha onlineka ee colisco uu ahaa laba dhibic sideed haddana uu yahay sanad maaliyadeedkan saddex dhibic toddoba wax iibsiga guud ee kooliska laga iibsado marka la eego arrimaha onlineku waxa ay haatan ka matalayaan sagaal dhibic afar boqolkiiba iyadoo sannadkii horena ay ahayd toddoba dhibic shan dhanka saadaasha hawada melbourne dabayle ayaa jira sidoo kaleetana daruuro xogowa ayaa laga arkayaa cirka waa maante heerka kulkuna waa labaatan digri dhanka sydney waa qorax heerka kulkuna waa afar iyo labaatan digri dhanka sarifka doolarka australia waxaa lagu sarifayaa lixdan iyo toddoba senti oo maraykana
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali